magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool haween iskaashata ah kuwaas oo samaystay xarun lagu xanaaneeya digaaga haweenkan oo degan xaafadda midnimo ee magaalada kismaayo ayaa digaaga ka ganacsada waxaana wax ka iibsada qaybaha kala duwan ee bulshada kismaayo ku nool gudoomiyaha xarunta xanaanada digaaga kismaayo xaliimo cali maxamed ayaa sheegtay inay jiraan caqabado soo wajahay oo ay ka mid tahay inaysan haysan guryo ku filan oo digaaga ay ku xaraystaan waxa ayna maamulka jubbaland iyo hay-adaha samafalka ka codsadeen in laga caawiyo dhismaha qolole ay digaaga ku xaraystaan dowladda waxaan ka codsanaynaa maadaama aan gabdhahoodina maxay ahayde dalkooda intay hore uga barakaceen haddana soo noqda oo gacan qabasho u baahannahay inay maxay ahayday ama hay-adha noo garaacaan ama iyada jeefkeeda wax naga siiso afartaa guri aan u baahannahay in naloo dhiso intaasaan hadda aada uga codsanaynaa wasaaraday noqotaba tani madaxweynaha ku dar mid alla midii noo qaban kartoo dhamma midba ma kala reebayno maba kalasaa mid waxii qaban kartaba aan fariin dheer gaarsiinaya midda aan islahay waxbay kugu qaban kartaa ama to maxay ahayd guri hadha noqoto midda maxay ahayd deegaanka maxay ahayd inta guryaha dhisi jirta maxay ahayd kala gargaran maayo dowlaha guud ha noqoto ama to maxay ahayd bulsho ha noqoto ama maxay ahayd to maxay ahayd iisheed waxay doonay ha noqoto eh ama tu xanaano xoolo ha noqoto ama tu dhuleed ha noqoto in guryaha saddex afarta qole ii dhiman la ii dhiso in aada ugu baanaan lahaa waxaana siiyey tababarka hay-adan tababarka waxayna siiyeen hadday digaagta hadda sawtan yar islama joogto mar dhow way kala weynaan iyada kala waaweynaan oo dadka ilaahayba wuxuu uumay maxay ruux qoodhi iyo ruux qoodhxun midda yaraata ee ka hadha ee sidaa maxay ahayde jabka yar markaaba way ka weynayaan way dilayaan lama noolaan karaan haddii bay ka weynaadaan inay hoostooda joogto markaaba ka weyn bay ku bilaabayaan waa gooni oo loo inaad uga saarto waxa yararkaa inaad gooni meel gooni ku xanaanayso in xarumo kale loo kala meesha waad artay waa kala qoloqolol marka qolalka qaar waxaan u samayna qolalka kor oo kale wixii xanuunsan inaanu ka gelino qolalka kale dhinacyada inaanu maxay ahayde tan la dilahayo aanu ka gelino qol gooriga xagga shishe aa jira karantiilkaa la qol karantiilkaa la dhahaa oo kor ku yaala wixii xanuunsan baan gelinaa qolkan sokey soo sarreeya wixii maaragtay aan isdhahna waa la dilaya iyo waa laga awood badan yahay yaanu gelina cuntada aanu siino waa cuntada dalka kasoo baxdo galley moordi qabandi maankaal intaan isugu shiidnaa waxaa digaagta sidii lagu tababaray tababarka markiina la siinahayo digaagta waxaa la siinay kalluun bay u baahan tahay waxay u baahan tahay maxaa yeele ii sheegay galleyda moordida qabandiga waxyaalo badan bay u baahan tahay marka kalluunkii waxaanan haynin lafaha qallalan kalluunka qilibkiisa maaha lafaha yaa la shiidi raashinkaa lagu dari marka lafaha kalluunkaa la shiidi ma aanu hayno wixii lafaha lagu shiidi lahaa makiinada lagu shiidi lahaa ma hayno wallaahi waa laga heli baa mir laygu dhahay union waa laga heli baa laygu dhahay laakiin haweenkan iskaashatada ee samaystay xarunta lagu xanaaneeyey digaaga ayaa markoodii hore ka soo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxa ayna la yimaadeen hal abuurka ganacsi oo ah in ay samaystaan xarun lagu xanaaneeyo digaaga iyagoona digaagaasi kasii iibiya qaybaha kala duwan ee bulshada kismaayo ku nool